shada waa soo dhowdahay haddii doorasho la gelaayana dad badan oo waxaa iska jiro nin walba wuxuu raba sheegaayo maanta waxa loo baahan yahay oo wax dooranayo waa xildhibaanada koonfur galbeed ma aha xildhibaanada federaalka xildhibaanada federaalka oo kulliigayga ah waa mahadsan yihiin shaqadoodii waa soo qabteen madaxweyney doorteen guddoomiye baarlamaan bay doorteen guddoomiye kaley doorteen ku-xigeennay doorteen wixii shaqadoodaha waajibaadkoodii waa haystaan karaisiskii iyo buuqii ka jiray federaalka oo xamar yaallay waxaan ka codsanahay inaysan noo soo rarin oo inta aysan noo keenin ma hayn karna annaga culays iyo khilaaf iyo maxay ahayday dhibaato waa mahadsan yihiin meediya iyo idaacado waxay yaallaan xamar waxay xildhibaan u yihiin federaalka ha ka hadleen halkaas xaquuqdii nooga maqnayd dowladda dhexe ha noo raadiyeen ha noo warsadeen waxaan u baahnayn ha noo weydiyeen laakiin ayagii oo dowladda dhexe ka tirsan oo dowladda xubin ka mid ah inay maanta intay idaacad fadhiistaan yidhaahaan dowlad ma arki karno dowladaa nugu soo duushay qabiil baa nugu soo duulay masiibaa dhacayso nyntiwankiyaa loo baxayaa waa idinku keligiin masiibo ma rabno ilaahay baan ka magan galnay idinkana iimaanka allah inku sugo dalkiinniiyo dadkiinna u shaqeeya baarlamaankii shaqaa u taallo waxaa laga hadlayaa boqol ajandaa taalloo horumarka dalka ka qayb qaata oo horumarkaas iyo shaqada la idiin xisaartay oo reer koonfur galbeed idiin xilsaarteen aada ninkii musharaxa oo sidaydoo kale xildhibaan oo musharax noqdana ha yimaado ha la doorto ha shaqeeyo ninkii nin taageeraayo waa furan tahay waa la taageeri karaa laakiinse yaanan lagu taageerin qofka bini'aadanka taageero ma noqonayso doorasho dhacaysa in habeenay maalin ilaa cad laga qayliyo oo la yidhaaho waxbaa dumaaye iyo waxbaa dhibaayo